maamulka degmada kismaayo mamnuucay isticmaalowka caagado biyo ee reedling isticmaalo waana sayti oo badanshayo isticmaalayaan bilaanta gadaasa caano maamulkii sheegay in iyo ku dhaladu korto xaalad caafimaad daro oo bulshadii ankooyasa najiib bare salaad gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada kismaayo oo warbaahinta la hadalay ya sheegay iniyo kismaayo ku mamnuuceen isticmaalowka caagado biyo oo reedling isticmaalow qajaclayaasha lagu isticmaalo biyaha ama ha noqdaan kuwa yareer ama ha noqdaan kuwa waaweyn oo dadka ay u isticmaalaan biyaha intay ka isticmaalaan meelaha ama qashimada inta lagu tuuro dad inta soo qaadaan dumarka iibiyo caanaha laga gado kuwaasoo haddana caanaha ku shuba xaaladaas marka waa xaalad aada halis u ah waxaa jira cuduro ka dhalan kara arrinkaaseeto cuduro faafi karo marka waxaan rabnaa ummadda reer kismaayo inaan kaga digno khatartaaseeto aysan ayagu laftooda ay ka mid noqdaan dadkii barnaamijkaas ka hortegi lahay dadka gadanaya caanaha runahaantii soomaalida dhaqamo horeeta lahaan jireen caanaha waxyaaba horeeta lagu keeni jiray marka waxaan jecelnahay dhaqamadeena horeeta inaan u laabano caafimaad daradaaseytana aan ka hortagno waxyaabaha caanaha lagu geni jira waxaa kamid ah jayagii wixii in wixii dadka hore u isticmaali jireen lasoo celiyo oo caagadahan iyo waxaaneyta laga tanaasulo maadaama xaalad khatar ah oo caafimaad darro ay dhalinayso weli dumarka waxaan rabnaa caanaha gado waan jecelnahay waa hooyooyinkeen waa walaalada inay shaqaystaan diyaara u nahay caanaha waa waxyaabaha qutul daruuriga ee bini-aadamku aada u isticmaalo ma necbin laakiin waxaan diidannahay in lagu gado qajaclayaashaaseyta oo lasoo isticmaalay oo qof caafimaad qabiyo qof caafimaad daranba uu soo isticmaal in haddana mar kale lasii isticmaalaan ka hortageyna amaaan diidannahay laakiin waxyaabo kale ay ku gadan karaan way u furan yihin way ku gadan karaan laakiin qajaclo damba lama arki doono lamana arki kara tobanka februaar wixii ka dambeeyo marka waxaan rabnaa bulshada wacyigelinada ama talooyinka aan siinayna inay qaataan bulshadana ay maamulka u dhaganuglaadaan gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada kismaayo najiib bare salaad iyo dhinaga kaleweyba uuse unku digay ganacsatada kismaaya iniyo isticmaalan jawaanada horey lang isticmaale tan kale waxaan rabnaa inaan nimanka baqaarada ah ama dukaamada holseelarada oo ganacsatada ah ayagana aan kaga digno waxaa jira juwaano lagu qaada qashinka oo meelaha qashinka dumarka ama ciyaalka yarer ay kasoo aruuriyaan haddana laga gada raashiimada lagu kala gooyo taas run ahaantii xaalad khatar oo caafimaad darra kasoo socoto marka waxaan rabnaa inaan kaga digno inaysan waxyaabaha noocaasita gadanin hadday doonaan hadhahaan dadka wax ay ka gadayaan hadhahaan warjuwaan xaafadaadi kasoo qaaday kii hore oo kaa dhammaaday marka waxaan rabnaa arrinkaas arrin saameyn ku leh bulshada waaye inaan kaga digno run ahaantii maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo tobanka februaar wixii ka dambeeyo barnaamijyadaaseyta lama arki doono ciddii lagu arkana faldembiyeed ayadoo ku jirtoo kale lamid noqon doontaa waana la ganaaxi doonaa shacabka soomaaliyeed ama shacabka reer kismaayo waxaan rabnaa in digniinahaaseyta aan ujeedinayna inay qaataan inay ka waantoobaan